munaasabad xarigga looga jarayay dugsiga hoose dhexe ee deegaanka beledul amiin ayaa ka qabsoontay deegaanka beledul amiin oo afartan iyo shan kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada gaalkacyo xarigjarka xafladda waxaa ka qayb galay wasiiro maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo culimada ururka haweenka odayaasha dhaqanka dhallinyarada maamulka deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyna waxaa ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray dhismaha iskuulkan guddoomiyaha deegaanka beledul amiin saciid ciise maanta waxaan joognaa deegaanka beledul amiin iskuulkii oo xariga laga jarhayo oo beledul amiin primary secondary school baan maanta xariga laga jarhayaa mudanayaal ku soo dhowaada deegaanka beledul amiin oo dhowaan la aas-aasay muddo shan sano lix sano toddoba sano hadda kahor waxay ka mid ahayd dhulka ka mid ahayd laakiinse waxaa lagu guulaystay in horumarkan aad u jeedaan bulshada ay isku tashato wax weyna ay ka qabato maanta waxaan joognaa iskuulka beledul aamin oo bulshada reer beledul aamin ay si isku tashi ay wax uga qabteen cid hadda ka kaalmaysana aysan jirin ugu dambeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug maxamed xaashi ayaa bulshada deegaanka ku ammaanay sida ay uga go'an tahay waxbarashada isagoona sheegay in uu garab istaagi doono si waxbarashada deegaankani horumar looga sameeyo wacyigoodu u sarreeyo maadaama magaaladan oo magaalo goordhow la abaabulay ay tahay inay ku hormaraan goobihii danta guud oo bulshadu ay dhisto runtii waxay muujinaysaa sida wacyigiinnu u sarreeyo sida aad u danaynaysaan inaad dadkiinna iyo dadkiinnaba inaad maskaxdooda iyo maankooda aad dhistaan in carruurtiinnu ay dadka iyo dalkaba anfacaan inay idinka go'an tahay ayaad muujiseen waan u mahad celinayaa saaxiibada aan runtii aan garanayo oo cabdirasaaq sheekh xaadir saaxiibkay uu ka mid yahay oo ka shaqeeyey runtii door muhiima ku lahaay in iskuulkani uu dhismo waxaan rabaa waadna dhiirigeliseen sida aad noo dhiirigeliseen ood iskuulkan u dhisteen ood halkan u soo gaarsiiseen annaguna waan ku dhiiranaynaa waxaana ka shaqaynaynaa insha allah inta ka dhiman in ay dowladdu ay gacanta ku qabato oo dadkaasu aysan aysan niyad jabin haddii lahayla dugsigan iyo xarumo kale oo danta guud ah ayaa waxaa si isku tashi ah ku dhistay shacabka iyo maamulka deegaanka